ama madaxweyneyaasha maamul goboleedada dawladaha dawladda federaalka ah ee maamul goboleedadeeda oo afar saddex wasiir saddex madaxweyne iyo madaxweynaha puntland iyo waftiga wateen waxaa lagu soo dhaweeyey magaalo madaxeeda dawladda puntland magaalada garowe shilkaa shir wadatashiya oo awal hore ugu socon jiray marbay dhabaa laba jeer marbay dhabaa lagu shiray kismaayo laba jeer baa lagu shiray shirkii afraad golaha iskaashiga ay ku qabteen magaalo madaxda dawladda puntland ayaa wuxuu ka furmay saaka oo taariikhdu tahay kow iyo labaatankii octoobar shirkaasi saaka waa furmay wuxuuna soconayaa muddo saddex maalmood ilaa laba maalmood ah waxyaalaha lagala hadlayana waxaa kamid ah xasiloonida ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto iyo difaaca xagga difaaca sidii laysaga kaashan lahaa maamul goboleedada iyo dawladda federaalka waxaa kamid a horumarinta ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto sidii laysaga kaashan lahaa waxaa kamid ah iska warqabka iyo isla xiriirka argagixisada sidii loola dagaalami lahaa wadamo badan baa lagaga hadlayaa oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed baa lagaga hadlayaa wasiir waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah khilaaf uu ka taagan yahay inay sheegeen inay hakiyeen wada shaqayntii ay dowladda kala haayeen ma jirtaa wax rajo ah oo ay ka qabaan in dib wada hadallo ay ula yeeshaan dowladda federaalkaasi meesha looga saaro khilaafaadka hadda jira
arrintaa adeer ka hor dhici mayo wixii maaragtay laga hadlayo oo maslaxadda maamul goboleedada iyo dowladda federaalka waa waxyaalaha lagaga hadlayo sida kan mana ka hor dhacayno aanu waxa weeye wa marka ugu dambeysa waxaa lasoo saaraya go-aanada la gaaro sidii ama loo wada shaqayn lahaa ama maaragtay wixii laga cabanayay ilaa awalba waxa la wada shaqaynta ayaga hakata waxay ahayd wada shaqayn xumo ka jidha xagga federaalka ah bay ahayd oo maamul goboleedada ay maaragtay ay ka cabanayeen dawladda maaragtay federaalka ana arrimahaas tixgelin badan ma ayan siin marka dadku dee inuu horumarka ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo amnigeeda meeshii lagu sixi karo iyo meeshii laga hagaajin karo iyo cidda hagaajin karda inay isaga timaado arrin muhiima weye marka qodobadaas maaha ka hor dhacayo laakiin waxyaalaha laga wada hadlayay kamid tahay go-aamana way kasoo bixi doonaan hadii ilaahayna kadib shirka waxaa ka maqan madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo isagoo heshiis la gala dowladda federaalk sidoo kale galmudug waxaa la doortay madaxweyne kale oo garabka cadaada ay doorteen ama xubnaha ku sugan cadaada sidee arrintaasi u saameyneysaa kulanka golaha iskaashiga maamul goboleedyada
arrintaas waxay ka bedeleysa ma jidho arrintaas waxay ka bedeleysa ma jidho matalan madaxweynaha hirshabeelle isagaa cadaystay inuu golaha ka baxay oo golaha kamid ahaa isagaa cadaystay waxay ka bedeleysa ma jidho majoritigii iyo intii kalo maamul goboleedyada way isdhaxsan yihiin isagaana arrintaa cadaystay oo ka tegay tan ah madaxweynaha laga doortay galmudug calqabadaha calqabadaha ay maaragtay ka tashanayaan maamul goboleedada iyo madaxweyneyaashu waxay kamid tahay faragelinta iyo qaladaadka maamul goboleedada lagu wada waxyaalaha laga wada tashanayay kamid tahay arrintaas marka labada arrimoodba waxaan u arkaa inay yihiin arrimo maaragtay aan shirka wadatashiga iskaashiga ku dhimayn laakiinse ay tahay maaragtay ummadda soomaaliyeedna ay maanta ubaahan tahay wadajir iyo maxaan kuu sheegaa gacmasqabsiga tafaraaruq iyo kala maaragtay burburin inay soomaaliya ubaahnayn soddon sanood ay soomaaliya dhibaato ku jidhay cid kasta oo calqalad ka shaqeynaysa ummadda soomaaliya dhexdeedana ama dawlad federaal ha haato ama cid kale ha haatee dee dadku uma dul qaadan karayo mana daweyneyso maaragtay boogihii maaragtay ummadda soomaaliyeed gaaray hadda cid dhaqanta uma baahna cid daaweysa
waxaa jirta mudana wasiir ha waxaa jirta in war kasoo baxay dowladda federaalka ah maanta lagu sheegay wasaaradda gaar ahaan arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta in maamul goboleedyadu ay iyagu diideen waanwaantii maadaama madaxweynuhu uu gogol u fidiyey laakiin ay diideen inay kulankaasi ka qayb galaan oo ay tagaan marka ma la dhihi karaa madaxda maamul goboleedyada laftarkooda ma ahan kuwa u diyaara inay tanaasul sameeyaan arrintaa waxaad ku garan kadhaa aqalka sare ayaa maamul goboleedada maray isaga ayaa waxa maaragtay maamul goboleedada ay ka hadlayeen soo daraaseeyey iyagana warkooda waa dhegeysasageela tahay inay ka socon weyda ay maamul goboleedada wax kasta oo ummadda soomaaliya maslaxadeeda lagu meelmarinayo ay diyaar u yihiin waad maqlaysay iyago dawladda federaalkana waa maqlaysay oo anagu ma ogolin gacan saddexaad oo maaragtay ama heshiis ama waan waan wadane anagu ma ogolin inay afkooda ka yaraadeen oo horey baad ila socotay marka maamul goboleedada aan anagu kamid nahay oo aan anigu dawladda puntland aanu ahay isgaarsiinta iyo warfaafinta ayu wakti iyo mar walba waxay diyaar u yihiin inay ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo meel kastoo maslaxadeeda lagu dhamaynayo ay diyaar u yihiin maamul goboleedadu laakiinse waxa waxa ay mar walba ay ka taagayen carqalada ay ka jidho wax ka ay socon lahayen oo intaasoo jeer maaragtay laga wada fadhiistay mar walbana wixii lagu heshay ay ka burburayeen ee waxa weeye dawladda federaalka weye ee maaha maamul goboleedada